dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail com nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu weli ku guda jirnaa sheekooyinkii reer bani israa'iil oo aynu ka dhigannay taxanaha ahaa oo aan mar weliba idiin soo jeedin deenin maanta waa casharkii konton iyo shanaad ee sheekadii waa taariikhda hore ee sanadii boqorkii cishiya ahaa dhintay ayaa arkay boqorkii kale oo fadhiyey meel sare oo dhexe oo fariq dharkiisa ayaa meesha buuxay meel isaga ka sarreysa waxaa taagnaa sarafiim oo midkooda kasta wuxuu lahaa lix baalood laba wiijiguu ku daday labana cagihiisuu ku daday labana wuu ku duulay oo midba wuxuu la qaylinayay midka kale oo dhulka oo dhammu waa ka buuxsamay ammaantiisa oo as-aaska iridda ayaa la gariiray kii qayliyey codkiisa oo gurigiina waxaa ka buuxsamay qiiq markaasaa idhi anaa hoogay waayo waan lumay maxaa yeelay waxaan ahay nin aan bishimihiisu daahirsaneyn oo weliba waxaan dhex deganahay dad aan bishamahooda daahirsanayn waayo indhahayga waxay arkeen boqorkii ee ciidamada lahaa markaasaa serafimiintii midkooda xaggayga u soo duulay isagoo gacanta ku sida dhuxul nool oo uu birqabaa kaga soo qaaday meeshii uu boqorka kula kulmi jiray oo intuu dhuxushii afkayga taabsiiyey ayuu igu yidhi bal eeg tanu waxay taabatay bishimahaaga oo xumaantaadii waa laga qaaday oo dembigaaga waa laga kafaaraguday oo weliba waxaa maqlay codkii boqorka oo leh yaan diraa yaase noo tegayaa markaasaan idhi waa ikane ee idir aniga oo wuxuu igu yidhi tag oo dadka waxaad ku tiraahdaa wax si maqla mana garan doonaan oo wax sii arka idinmana dhici doonto kanu waa boqorkii la tusay ee ku arkay sababta yahuudda iyo yeruusaleem ee waagii ay isdiriri jireen dembigu kan isagaa leh wuu yaqaanaa oo dameerkuna waa yaqaanaa meeshuu waxa ka cuno ee boqorkuna laakiinse ree banu israa'iil waxba ma yaqaaniin oo dadkayguna waxba ma garamaayaan xoog waxaa leh qurunta iyo kuwa raacaan boqorka iyo taladiisa sheekada sidaa iyadoo ah wiilashii si xunbay ula macaamiloodeen iyaga boqorka way ka tageen oo waxay aadeen meel kale bal maxaa mar dambe waxaa la idinku dhufan doonaa oo aad u soo fallaagoobi doontaan madaxa oo dhammu waa bukaa oo qalbiga oo dhammu waa taag daran yahay madaxa iyo minjaha inta ka dhexleena inba caafimaad ma leh waa kii boqorka la jiri jiray ayaynu ka hadlihaynaa laakiinse waxaa ku yaalaa nabar iyo burbur iyo bogo xanuun lama awoodin lamana duubin waa saliidna laguma dhayin dhalkiina waa cidla magaalooyinkiina waa la gubay oo wadaadkiina shisheeyayaal baa hortiisa ku cunay waana cidla sidii wax ay shisheeyayaal afgembiyeen maalin maalimaha ka mida oo magaalada simooyin waxaa lagu tegay sidii waab beer canab ku yaal oo sidii buul beer jixaal ah ku yaal oo sidii magaalo cadow xereerayaal haddana reeb boqorkii ciidamadu dadka aad u yar inuu reebaa sidaas damoon baa noqon lahayn oo sida goromana baa noqon lahayn bay yiraahdeen taliyayaashii boqorka ereygiisa maqlay dadka goromorow sharciga boqorka dhigta u dhigay boqorku wuxuu leeyahay tiradaadu badana bal maxaa ii yihiin waa kan dheereyga qurbaano guba oo waana ah xoolo burbura burburtooda kuma faaraxxo dhiigga ay daadiyaan mar weliba markaad u timaadaan inaad ii hor istaagtaan bal yaa isweydiistaa inaad barxadaha ku joogjoogsadaan kaaga warka wanaagsan ee boqorka u keenay buurta dheer kor u sii fuula kaga warka wanaagsan yeruusaleem u keenay codkaagana kor xoog ugu qaad kor u sii qaad oo inaan ahay oo aan ahay tala bixiyaasha oo talooyin fara badan oo aan soo bixiyey la raaco taasi waxay ahayd ereyga boqorkii boqorada ka mid ahaayeen oo joogeen reer banu israa'iil
حد جاي مبدي ذنبي xadgay mugdigan ifka intaad ku nooshahay kaa aarsan waaye amana allah inan yahay aakhirana wayni wasku arki ifka intaad ku nooshahay kaa aarsan waaye amana allah inan yahay aakhirana waynigayga wasku arkigo haddii ogdaabiyo og laygu shigo ama ilka aan galo isla seegi dhaco inta lay arkigo awga laygu naco haddii ogdaabiyo od laygu shigo ama ilka aan galo isa sheegi dhaco inta lay arkigo awga laygu naco albaabkii qalbiga adiga odayo iridow xidhay haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay tahay dhigay albaabkii qalbiga adiga odayo iridow xidhay haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay keenag dhigay amana allah inan yahay aakhirana way way way way waisku arki doon
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo